waxbay muddo lix bilood ayaan halkan ka maqnaa nabadgelyadii aanu labadii sano ka shaqaynaynay oo sii sii dhimanaysa ayaan arkay runtii inaan balalka nabaddaa xoojiyo ko midda labaad waxaa weeye maamulkii galmudug oo lix bilood ka hor aan aniga aan isii bal dawladda federaalka ay wax ka qabato oo wixii xoogaa ay waxyaalo badanna soo dhex galeen maadaama dee dawladda laba sano dagaal lagu haysay ayaa waxaa isiri bal inay wax qaban karaan idin kala eeg maadaama iyagu hore u burburiyeen ba hadda inay saxaan idin kala eeg baan islahaa arrinkii dee waad ogtahay waxba kama suurta gelin ilaa saacaddaa la joogo maanta ayuu waxay maraysaa in odayaashii saxiixayaasha ahaa saxiixii laga qaaday in badan oo ka mida oo kuwo kale la geeyey waxaa ku sii xigay in hadda ay soo ifbaxday in labaatankii xildhibaan oo ahlu sunnada la siiyey garanay oo ay hadda ayaga waaba la magacaabay oo wax dad loo jeclaayba noola muuqdaane lixdan iyo sagaalkii kale oo liis ku qoran in la rabo qaawiyo bari in laga saxiixo odayaashii waa gartay ama aan lagaba saxiixin ee ayagoo saxiixin waa gartay marka inta aadan qaadan go-aankan ah inaad wilaayadii kala laabatay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee soomaaliya dadkii aad ku wareejisay ee howlaha galmudug ma la hadashay arrimahan cabashada ee ku soo gaarayeen wax ma ka weydiisay intaad go-aanka qaadan waa weydiiyey waa weydiiyey mana rabin inaan kala qayb galna ma doonayaan laakiin arrintaydan kuu dhameeyo waxaa weeye caawa waxay maraysaa arrintu in la rabo beriya saa dambe in lixdan iyo sagaal xildhibaan oo hadda liis ku qoran ayagoo odayaashu saxiixin ama laga saxiixo xoog looga saxiixo ama si dadban looga saxiixo la faafiyaa la doonayaa taasina suurtagal ma aha mid galmudug ku dhismaysana ma aha galmudug dhibaatada ugu weyn waxa weeye labadii sanoo lasoo dhaafay dagaal xun ayaa lagu hayey dagaalkaas oo mar aad moodaysa inuu yahay mid diineed mar aad moodaysa inuu yahay dad danaystayaala ama dalaaliina ama dan kale meesha oo doonaya inay madaxweyne iyagu leeyihiin iyo baarlamaan iyagu leeyihiin ka soo saartaan oo la ogyahay oo kuwa habaaqaan oo sheegaanba haddeer nayntoodii banaydba ay dhuusamareeb joogaan aad bay nasiib darro u tahay prime ministerkii dalka oo laga rabay cadaaladda iyo inuu ummadda wax u simayo inuu ummadda wax u qaybiyo inuu asagu personal inka tariisto noqdo guddigii khilaafaadka uu noqdo guddigii doorashooyinka uu noqdo decision makerka ee galmudug taasina suurtagal maaha legitimacyga aniga ayaa madaxweyne ka ah galmudug in wax aan dhisa mooyaane wax kale oo meeshaa ka socon karaana ma jirto ayagoo burbursan oo nabad la oo dhibaato oo kala maqan ayaan imi waxaan aniga gaaray inaan shagadeydii qaar bixiyo waa gartay si galmudug usoo aruurtoo mid u noqon midnimadii aan ka shaqaynay oo intaas aan kasoo shaqaynayey oo ayagoo laguya gacmaha layahayo aan ka shaqaynayay ilaahay wuxuu qadaray in dadkii qaadan waayeen dadka qaarkiis qaadan waayeen arrintaa oo ay u laqeemi weyday ama xag diineed ha noqoto ama xag siyaasadeed oo ah waxa boobka ay rabaan inaanay u suurtagelin haddii arrintaas aniga iyo dad kaloo ila midi meeshasii joogo ayuu mas-uul ka waaya taa waan tegi doonaa inay gacmaha ka laabtaan waxyaalaha laga asixinayo ay diidaan oo galmudug annaga oo galmuduga iyo galmudugtii horaa iyo ahlu sunna oo hadda aan maaragtay isu tagno iyo odayaasheeda iyo ogaasheeda iyo waxgaradkeeda inaanu dhisano ayaan u baahana waayahay marka aan intaas ahayn waa baadil waaya oo meeshaa ka soo baxaa laakiin liiska xildhibaan in la diyaariyo oo maalmaha soo aadan lagu dhawaaqayaa kuu sheegay aya taas waa wax la ogyahay waaan ogaan doontaa haddaan hadda ogeyn wayla joogaan odayaasha hortooda kula hadli karaa waad la hadli kartaa may laakiin waana la yaqaan waana la yaqaan kuwa laga saaray oo oo yiri waranaga waxaan macquul maaha kii macquul maaha waa laga saaraa meesha idinka iyo ahlu sunno in muddo aad isku dheganaydeen oo maamulkiina ee dhanna dowladda federaalka ee soomaaliya tabashaad ka muujinayseen dowladdu waa idinku baxday dhan bay kuula heshiis adiga oo walaayadii waad ku wareejisay waxa dambe ma ahan markii ugu horreyso oo aad leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya waan kala laabtay wilaayada markii labaad maxaa soo celcelinaya arrintan marka anuu kala laabashadii hore weeye midaan ku taaganaya ma aha horta midaan ee markii hore ma aanan hirgelin sabab oo sababtuna waxay ahayd inaan waxaan diidayay in meesha conflict iyo dhibaata ka dhacdo ma aanan hirgelin aniga wax dhismaan baan doonaya laakiin sida wax ku socdaan mid wax ku dhismaayaan maaa waaya madaxtooyada aad ku shaqaynaysa waxay ku taalaa magaalada dhuusamareeb hadda waxaad ku sugan tahay magaalada gaalkacyo maxaadan u tegin magaaladii aad ku shaqaynaysay oo caasimada galmudug ah oo go-aankan aad kaga dhawaaqday gaalkacyo aadan oga sheegin dhuusamareeb waa ogtahay xaaladeeda maanta galmudugna gaalkacyaa lagu aasaasay gaalkacyaana jooga ama waana isku mid dhuusamareeb mabrihiisaas looga tegi karaa laakiin aniga waxaan maaragtay aan ka cuslaysanayaa waxaan doonayaa meeshaan ma noqdo ma rabo in konjas ay noqoto ama dagaal iyo dhibaata meesha ka dhacdo ma rabo waxaan doonayaa waxayga inaan cadayso ilaa ay dawladda federaalka faraha kala baxdo dhuusamareeb oo ay ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka dadban oo arrimaha gudaha ilaa ay ka tagaan meesha oo ay baneeyaan haddii kale conflict way noqonaysaa meesha isku xageynayna mana doonaysaa waaya hadda dowladda federaalk ee soomaaliya dhismaha maamulka gabagaba buu u yahay qaar ka mida xildhibaanadii waa lagu dhawaaqay oo qaybtii ahlu sunna dadaalo kalaa socdo ra-iisul wasaariyaha ku sugan maxaadan u tegin magaaladii oo iyagu aadan ula kulmay oodan dhihin war sidaan wax ku socon maayaane xal kale keena intaad gaalkacay ka hadli leed dhegeyso aniga gaalkacyaan ka hadlaya waana kula hadlay waraysiga iyo fulin fadlaka waaya saas waxaa weeye waa su-aal looma baane waxaa weeye anigu samare waxaa weeye berihiisaada midaan doonaan tegi karaa waa gartay isaga ayaa markay bilaato laakiin hadda hadalkayga waxaan kaa codsanaya inaa googooyda qaribin berigii dowladdu ama gaar ahaan ra-iisul wasaariguu taga magaalada dhuusamareeb waad wada kulanteen oo waxaad ku kulanteen cadaado dabcan waxaa jira in isfaham adiga iyo ra-isul wasaare ama xukuumaddiisaba aad la gashay muqdishoa joogtay ma lis odhan karaa waxaa jira heshiis hoose iyo arrimo kale oo ay ku heshiiyeen dowladda iyo madaxweynaha taana looga baxay madaxweynuhu kadibna uu soo rogaal celiyey oo go-aanadii hore uu ka baxay fili adiga dhegeyso warsaxaafadeedkii aniga ayaan samaynay qayra akhriso lix iyo labaatankii bishii horu ahaa sideed iyo labaatankii midkood akhriso waxay ahayd inaan annaga daadihino oo dhisno dowlad goboleedka hadda federaalka ayaa kor joogtay wixii natari kartana sabso ayagaa ka baxay ma garata waa gartay ma jiraa in heshiis hoose aada gasheen wax heshiis oo aan galoo kale ma jirto intaa baan ku heshiinay aniga maadaama ay khilaafaad naga annaga iyo naga dhexeeyey ahlu sunna markaan u dhiibaya arrinta waxay annaga ahlu sunna ugu horreyn heshiisiyaan markaa kabacdi aan wax dhisano dowladdu ka baxeen ayagii laftooda inay la dhibimeen waktigaaga caadiga ah ee doorashada ama waktigii xil madaxeedka madaxweynenimada waa uu dhammaaday oo waxaa tahay madaxweyne waktigiisuu dhammaaday laakiin ay xaq ka saaran tahay in doorasho uu iclaamiyo oo doorasho uu daadihiyo dowladdun kaalin ay ku leedahay kaalinta dowladda maxaad ku diidan tahay dhegeyso adiga dhegeyso aniga suaalo noocaas hay weydiinayna waxaan kaa rabaa horta aniga maalintii lay doortay waxay ahayd saddexdii may bay ahayd waa gartay ma ma garata saddexdii may afar sano inta xisaabisid dastuurkana akrisid in waktigii dhacay in kala baar markii lagu doortay waxaad dhamaystiraysay muduxileedkii kaga dhibnaa cabdikariim xuseen guule yaa kuu sheegay waxaa adig khuraafaadka yaa kuu sheegay adig dastuurka galmudug buu ku qornaa ma ku qornaa xashaa lillah akri waa la akri weligaaye inta aydan midoobin ahlu sunna dastuurka saaxib waa mahadsan tahay warkayga joojiyaa waaya waa kusoo gabagabeynaya qaybii dambe waraysigaan soo gaarnay hadda dhismaha galmudug maxaad xal u aragtaa dhismaha galmudug anaa tegaya annaga iyo ahlu sunnadeeda iyo odayaasheeda aqoon-yahanadeeda waxayna annagaa dhisanayna iyo wasiiradeeda annagaa dhisanayna dowladda federaalka farahay nagala baxaan doonaya ahlu sunna har cad baad kala tagteene xaggeed isugu imaanaysaan adiga yaa kuwii warka hore adegeyso adiga adiga dhegeyso hadal warka iska dhaaf yaa go warkaan fadlagaa sheegay